bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وأصxaabih أجmaعiin ama bعdu qala اlimam الbkhariyu raximah اllah bsmi اllahi الرaحman الرaحيim kitaab الnikaax nikaaxi ay u kitaab yahay annikaaxu lugaةa addamu wالtadaakul ayaa la yidhaahdaa isdhexgelid iyo isu dumitaan wa fi sharci sharcigana waxaa lagu yidhaahdaa xaqiiqatun fi lcaqdi caqdiga la samaynayo ee qabuulka iyo iijaabka ka kooban ayuu xaqiiqo ku yahay majaazun fi lwad'i jimaacana wuxuu ku yahay majaaz axkaamtaas nikaaxa ayuu u kitaab yahay kitaabkaana marka wuxuu ku jiraa kutubta ugu dheer kitaabkan saxiixu lbukhaariga cabaarow marka uu wadayaa baabu targiibi fi nikaaxi nikaaxi isku boorin laysku booriyo caddayntiisii ayuu u baab yahay liqowlihi tacaalaa allah subxaanahu wa tacaala qowlkiisa fankixuu maa taaba lakum min annisaa yani fankixuu amaraa ku jiro amarkaasna marka uu ugu yaryahay waa amru nadbin waistixbaab istixbaabka iyo nadbiguna targiib iyo jeclaysiin baa ku jirto qaala xadaanaa saciid bnu abi maryam qaala akhbaranaa moxamed bnu jacfarin qaala akhbaranaa xumayd bnu abi xumaydin الطawiilu anahu samica anas bna maliki radia allahu canhu yaquul jaaءa ثalaaثaةu rahtin saddex qolo saddex qof ayaa yimaadeen ilaa buyuuti aswaaji الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga xaasaskiisa guryahooda ayay yimaadeen yas'aluuna iyagoo su-aalayaan can cibaadati الnabiyi sal ا l slam nebiga cibaadadiisa iyagoo weydiinayaan falamaa ukhbiruu markii loo sheegay kaأnnahum waaba iyaga oo taqaaluuhaa yaraysteen waa yaraysteen sababayna u yaraysteen oo sababku waxa uu yahay waxay is yidhaahdeen rasuulka sal ll ly slam dembigiisii hore iyo kii dambaba dembigiisii hore iyo kii dambaba maadaama la dhaafay isagu inuu isku yareeyo cibaadada ama uu yaraysto waa macquul laakiin idinka oon waxba la idiin dhaafin ma yaraysan kartaan ayay isdhaheen ayb faqaaluu waxay yidhaahdeen waayna naxnu min annabiyi sala allahu calayhi wasalam xaggee baan annagu nahay nebiga xaggiisa aan ka nahay waayna naxnu xaggee baan annaga joognaa min annabiyi sal l slam nebiga aan ka joognaa xaggiisa qad gafara allahu lahu maa taqadama min denbihi wamaa ta'ahar alla wuu u dhaafay dembigiisii wixii hor maray iyo wixii dib marayba qaala axaduhum midkood waxa uu yidhi fa ana usalli leyla abadan anigu weligay waa tukanaya habeen oo dhan wa qaala aakharu mid kale wuxuu yidhi ana asuumu dahra zamanka oo dhan aniga waan soomayaa walaa ufdiru mana afuraayo dabcan ciideynka iyo marka laga reebo iyayaamu tashriiqa iyo ayb wa qaala aakharu ka kalena waxau yidhi ana actazilu الnisaa aniga naagahan ka dheeraanaya maba guursanayaba falaa atasawaju ma guursanaayo abaddan weligey fa jaaءa ilayhim rasuulu llahi sal l slam nebigaa u yimid faqaala antum aladiina qultum kada wakada idinka miyaa kuwii sidaa iyo sidaa yidhi amaa wallaahi baan ku dhaartay innii la akshaakum lilaahi anigu waxaan ahay kan idinkugu alla ka cabsi badan wa adqaakum lahu idinkugu dhowrsi badan oo alla idinkugu dhowrsasho badan ayb yani hadalkan ama jumladan inii la akhshaakum lilaahi waadqaakum lahu warkoodii hore uga jawaabayaa faayna naxnu min annabiyi sal l l slam qad gafara allahu lahu maa taqadama min denbih oo wuxuu leeyahay inkastoo aniga dembigeygii hore iyo kii dambe la dhaafay haddana taas ma keenayso inaan cibaadada yaraysto ee waxay keenaysaa inaan badiyaba shukri ilaahay aan u shukrinayo darteed ayb oo alla cabs cabsida alle marna igama baaba-aysa waayo haddii xataa la ii dembi dhaafay laakinii asuumu aniga waan soomayaa wa ufdiru waa afurayaa wa usallii waan tukanayaa wa arqudu waan seexanayaa wa atasawaju nisaaa naagahana waan guursanayaa ayb marka waa seexanaya waa tukanayaa habeenkii waana seexanaa si oo ugu xoogaysto cibaadada waa soomayaa waana afurayaa si ou soonkii ugu xoogaysto wahaakada ayb watasawaju الnisaa ayaan guursadaa faman ragiba can sunnatii dariiqadeyda ama sunnadeyda qofkii ka naco falaysa minii iga mid maaha aniga sunnada hadda marka looma jeedo midda waajibka ka soo horjeedo ee muqaabilka ku ah ee macnaheedu uu yahay maa dalabahu shaaricu dalaban gayra jaazimin iyo ama maa yucaaqabu maa laa yucaaqabu taarikuhu wa yuhaabu faaciluhu maa yuhaabu faaciluhu walaa yucaaqabu taarikuhu iyo taas maahan hadda ee sunnada waxaa laga wadaa dariiqadii rasuulka dhammaanteed oo waajibka iyo sunnadaba ay soo gelayaan ayb marka nikaaxu dariiqadayda waayay ka dhigan tahay marka iyo sunnadeyda ayb meeshaan marka maxalushaahidka meeshaan waa mar hadday sunnadii nebiga tahay sala allahu calayhi wasalam ee sunnadii nebiga waa laysku boorinaha oo targiib iyo isjeclaysiin ayay leedahay ayb ayb meeshaas marka laakinii uu yidhi ayb laakinii asuumu waufdir laakin waa xarfu istidraag laabudda marka jumlo ka horeyso oo laakinta waxa ka dambeeya loogu loogu istidraakayo waa inay jirto ayb macnuhu wuxuu ka dhigan yahay marka laakinii yacni ana wa antum biاlnisbati ila alcubuudiyati sawaa ani idinku cibaadada isku mid ayaan ku nahay laakiin ana acmalu kada laakiin aniga saa iyo saa baan yeelayaa ayb taasaa u qadaran marka ayb qaala xadaanaa caliyun caligan marka waxaa la yidhi cali bnu lmadini weeyaan baa la dhahay ayb wuxuu leeyahay caligan marka riwaayaadka looma nisbaynin abu caliyin iljayaanina ma uunan baraarujinin abuu nucaymna ma magacaabin ka caadatihi laakin jazma almiziyu tabaca liabi mascuud biannahu caliyu bnu lmadini inuu yahay marka bukhaarina aaduu uga wariyaa xasan bnu ibraahimkanna cali waa ka wariyaa cali bnu lmadini ayb laakiin nin kale ayaa xasaan arday u ah oo asagana cali la yidhaahdo waa caliyu bnu xujirin ayb caliyu bnu xujrinkaasna shuyuuqda bukhaarina waa ka mid yahay ayb xasaankaanna marka qaala xadaanaa caliyun annahu samica xasaana bna ibraahim huwa xasaanu bnu ibraahim bni cabdillaahi alkirmaaniy qaadi kirmaan abu hishaam alcanaziyu qaadi kirmaan saduuqun yukhdi akhraja xadiidahu albukhaariyu wa muslim wa abu daawuud xaafidku hadyu saariga waxa uu ku yidhi lahu fi الصaxiixi axaadiiثu yasiiraة tuubica calayha maadaama ninkan uu saduuqun yukhdi loogu tarjumay ee bukhaari muxuu uga soo saaray marka wuxuu leeyahay axaadiid dhowr ah buu ka wariyey oo lagu mutaabaceeyey ayb axaadiid yasiira ah oo tuubica calayha ayuu ka soo saaray can yunusa bni yaziida wahuwa alayliyu can الzuhriyi qaal akhbaranii curwatu anahu sa'ala caaishata can qowlihi tacaala caaisha ayuu weydiiyey qowlka alle wain khiftum anlaa tuqsiduu fi اlyataama fankixuu maa taaba lakum min الnisaءi mahna waثulaثa warubaac fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidaة aw maa malakat aymaanukum dalika adnaa anlaa tacuuluu qaalat waxay tidhi yabna ukhtii habar yar alyatiimatu agoonta waay takuunu fii xajri weliyihaa waxay ahaanaysaa ninka iyada weligeeda ah ee nikaaxeeda iska leh ee guurin karo tarbiyadiisa iyo xanaanayntiisay ku dhex jirtaa fa yargabu fii maalihaa ninkan ninkan weliga u ah guursan karana maalkeeda ayuu jeclaanayaa iyo wa jamaalihaa quruxdeeda yuriidu wuxuu rabaa an yatasawajahaa inuu guursado biadnaa wax ka yar min sunnati sadaaqihaa iyadoo kale iyadoo kale meherkeeda sida uu yahay wax ka yar ayuu rabaa inuu ku guursado fanuhuu waa laga reebay an yankixuuhunna inuu nikaa inay nikaaxsadaan ilaa an yuqsiduu lahunna inay u cadaalad falayaan maahane fayukmiluu ay u dhammaystiraan alsadaaqa meherka wa umiruu waxaa la amray binikaaxi man siwaahunna min annisaa haddaynan sidaa yeelaynin naagaha taa ka soo haray oo haweenka kale ah inay iska guursadaan tafsiiru suurati nisa aan ku soo marnay aayaddan macnaheeda waa gabar aabbaheed dhintay ninka ugu dhowna uu yahay in adeerkeed in adeerna waa u yahay waana guursan karaa welina asagaa u ah dadii alla nikaaxiyo la yidhaha walaayadeeda asagaa haayo asagiina waa guursan karaa oo guur waa dhexmari karaa muxuu samaynayaa marka hadday quruxdahay maal badanna ay haysato aabbaheed uga dhintay waa guursanayaa meher yar buuna siinayaa maadaama isaga uun maadaama isaga uu oday u yahay oo wakiil maadaama isaga ma iyaga uu maamulayo isagan ayb hadday fool xun tahayna guurka waa u diidayaa si maalkaasi meel kale uunan u aadin de waxaasaa laga reebay marka haddaad guursanaysaanna meher saxa siiya oo iyaga u qalmo haddii kalena ninkii guursanaya siiya ayb macnuhu marka aayadda sidaas hadda maxalushaahidka wa umiruu binikaaxi man siwaahunna min annisaa intaas ayb baabu qowli الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama man istaطaaca alba'ata falyataزawaj ninkii guur awoodo oo jimaaciina samayn karo oo haweentii marka u galmoon karo awooddiina haysto falyataزawaj ha guursado fainahu guurku aqadu lilbasari aragga mid laabi og waaye wa axsanu mid ilaalin ogo dhowri og waaye lilfarji farjiga wahal yatasawaju ma guursanayaa man laa araba lahu fi nikaax qof aan danba ka lahaynba nikaax oon xaajo u lahayn isagu ma guursanaya yacnii man laa araba lahu waa nin xaajo aan u qabin guurka oo ama yacnii isagu marka tabartii jimaaca yacni baa ka maqan maalan ayb qال xdثna cmر بن xفs whuwa cmر بن xفs بن غiyاaث qال xadثna أbي qال xadثna الأعmش qال xadثna إbrاhيم عan cلqمةa qاala kunt mعa cabdاللaahi sanadkan marka waa aصx الأsاniid ayaa lagu sheegay الأcmش عan إbrاhيm عan cلqمةa عan cabdاللahi بن mascuud ayb calqma marka wxuu leeyahay cabdالlahi baa la jiray cabdالlahi بن mascuud waaye falaqiyahu cuhmaanu cuhmaan ayuu la kulma ayaa la kulmay biminan ayuu kula kulmay markaas faqaala wuxuu yidhi cuhmaan yaa abaa cabdiraxmaan ibnu mascuudow inna lii ilayka xaajatan xaajo ayaan kaa leeyahay yani xaggaaga xaajo iyo dan ayaa iigu sugan fakhalayaa way gaar noqdeen fakhalayaa macnaa waxay ka dhigan tahay gaar bay u baxeen wayn ayb laakiin ficilkan asalkiisu waawiyu laam ayuu ahaa laamtiisu waaway ahayd waxaana ku tusaa inay laamtiisu waaw tahay mudaariciisa see loo keenaa khalaa yakhluu waay khalaa yakhluu weeyaan marka waxaa fiicnayd khalawaa khalawaa saas mau dhigaa ha khalawaadana khalayaadana laakiin waa riwaaya ahaan waa u timid fakhalayaa kada lilakhari wa fii riwaayati اlasiliyi fakhalawaa waa iyadoo waa dacawaa iyo dacayaa oo kale falamaa ahqala dacawa allaha soo maaha dacawaa allaha khalawaa in la yidhaahdo saasaa akhar ah ayb laakiin riwaayada bukhaari fakhalayaadaas ayaa badan marka ayb faqaala cuثmaanu cuثmaan waxa uu yidhi hal laka ya abaa cabdiraxmaan abuu cabdiraxmaanow ma leedahay fii an tuawija fii an nusawijaka inaan kuu guurino bikran gabar yar tudakiruka oo adiga ku xusuusiso maa kunta tachadu yani maa kunta taclam wixii aad ogeyd oo ayaamo hore aad ogeyd yani dhallinyaronimadaada maku soo xasuusinaynaayo ka wadaa aahir wixii aad ogeyd oo dhallinyaronimadaadii maku soo xusuusinaynaayo marka gabar ku soo xusuusiso makuu guurinaa falamaa ra'aa cabdullaahi markuu arkay an laysa lahu xaajatun wax xaaje ah inaynan ugu sugnayn ilaa haadaa guurkan ashaara ilaya kaalay buu yidhi yani de sheekadii ay isu sheegayeen intaasay noqotay cabdullaahi bin mascuudna de guur markaas dan kama lahayn calqama ayuu yidhi war kaale marka iska imaamo faqaala yaa calqamatu calqamow faintahaytu ilayhi waan soo gaaray buu yidhi wahuwa yaquulu isagoo dhahayo amaa lain qulta daalika cuhmaanow haddaad sidaa tidhi laqad qaala lana الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam nebigu wuxuu nagu yidhi yaa macshara الshabaabi jamaacada dhallinyarada ahay man istidaaca qofkii awoodo minkum xaal ou idinka idinka mid yahay albaa'ata awood guur awoodda mid xisi iyo mid macnawi labadaba ayb falyataزawaj ha guursado waman lam yastadic qofkaan sidaa awoodaynin facalayhi bisawmi soon ha ogaado marka facalayhi bisawmi waa iqraa waxaa la yidhaha aliqraa ayb facalayhi ay falyalzamu ha laazimo bisawmi soon ha laazimo marka iqraa-a meeshaas ku jira marka boorin iqraaguna de baabu nidaha iyo ayuu ku jiraa yacnii waxyaabaha afcaasha wax lagu nasbiyo yacni kelimaad wax lagu nasbiyo oo lil iqraa' darteed loogu nasbiyo ayaa calaadu ay ka mid tahay nidaa isaga maahane calayka iyo duunaka iyo ilayka iyo ayb ayaa ka mida laakiin de iqraagu waxaa la yaqaanaa luqada carabiga aliqraau iqraau اlghaa'ibi waa naadir iqraau اlghaa'ib iqraagu qof mukhaatab oo lala hadlaayo ayuu ku suurtoobaa oo waxaa la leeya calayka haadaa war waxaan qaado duunaka haadaa kan iska ilaali ilayka canii yanii ibtacid canii iga fogow iyo waxyaabahaas waxay ku imaadaan sida badan mukhaaabka hadda laakiin facalayhi damiir haa'ib uu geliyey waa naadir marka waana waa yar tahay lugo oo yar wa ayb laakiin culummadu waxayba ku jawaabeen meeshaan hadda waa maku maku yacni meeshaan waa qawi sababtuu qawi ugu yahayna waxay tahay in kastoo lafdulghaa'ib lagu keenay haddana waxa lala hadlaayo waa mukhaaab lanna yaa macshara shabaabaa ku tusaysa yaa macshara shabaabi khitaab waaye iyaga laftirkoodaana laga wadaa hadda facalayhi bisawm facalayhi damiirkan wuxuu u noqonayaa man man istidaaca mankou u noqonayaa mankaas meesha ku jirana waa kan lala hadlaayo wy laa ba'sa marka ayb iqraa'u lghaa'ibku marka macno ahaan hadda maaha inkastoo binyada iyo tarkiibku iqraa'u lghaa'ib meesha uu ku jiro waman lam yastadic qofkaan awoodaynin facalayhi bisawmi soom ha laazimo fainahu soonku wijaa-un weeyaan waa dhufaan ayuu lahu qofka u yahay ayb oo shahwada ayuu ka jebinayaa ama waa ka gaabinayaa soonka ayb meeshaa marka fainahu lahu wijaa wijaa waxaa la yidhaahdaa xaniiyaha xoolaha marka laga tumo waa wijaa marka inta la jeexo ayaga dhan laga baxshana khisaa a la yidhahda af soomaaliga waxaan u malaynaa waxa dhan waa isku wada dhufaan haddii laga tumo iyo haddii yacni lala bixiyo iyaga isaga dhan carabigu marka laba u kaleeyaa midna khisaa waay marka la bixiyo tumiddana waa waa wijaa ay wax kale ahay xadiidka waxaa laga qaadanaya marka qofku inuu soonka ku dadaalo haddii uunan awoodeynin guurka meeshaas bacdu alculamaa waxay ka qaateen marka cilaaj kale inaan la geli karin oo cilaajka kale maalan wuxuu noqon karaa qofkii inuu wax cuno daawooyin ama waxyaabaha qaarkood inuu isticmaalo shahwadii dhanba ay tagto lama rabo taasna leanna waxaa laga yaabaa de shahwadii waa u baahan doonaa laakiin soonkii shahwadiina kama baabi'inaayo laakiin waa ka nuqsaamina intaa uu sooman yahay hadhow laakiin alaab kale iyo waxyaabo kale cuno waxaa laga yaabaa baashii dhammaydba inay tagto mar uu u baahan yahay oo waaye marka ayb taasaa marka yani ku tusayaan ayb ayb tarjamada marka xadiidkuna way isdaboolayaan lafdu اlxadiid ayuuba tarjamada ku keenay ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man lam yastaطic qofkaan awoodin alba'ata guur awoodiis falyasum ha soomo qaala xadaanaa cumar bnu xafs bni khiyaas qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa alacmash qaala xadaanii cumaaratu can cabdiraxmaan bni yaziida qaal dakhaltu maca calqamata waاlswadi ayaan macooda galay calaa cabdillaahi faqaala cabdullaahi kunaa maca anabiyi sal l slam nebiga ayaan la joognay shabaaban inagoo dhallinyaro ah laa najidu shay-an waxba aanan helaynin faqaala lanaa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu nagu yidhi yaa macshara ashabaabi man istaطaaca minkum اlbaata falytasawaj fainahu agadu lilbasari waaxsanu lilfarji waman lam yastaطic facalayhi bاsawm fainahu lahu wijaa inta dambe haddana marka u tarjumtay ayb siyaal kale oo shahwo laysaga keeni karaana inaynan bannaanayn yaa culammada qaar xadiidka ay ka fahmeen leanna haddii ay jirto nebiga sidaasuu dadka ku hanuunin lahaa ee soon ha la sameeyo ma uunan dhaheen baabu kahrati الnisaa naagihii badnaantooda yani waxaa ku soo arooray caddayntiisii u baab yahay yani qofku inuu naago badan guursado qaala xadaanaa ibraahimu bnu muusa wahuwa almulaqabu bisagiir qaala ahbaranaa hishaamu bnu yuusuf wahuwa sancaaniyu ana bna jurayjin ahbarahum qaal ahbaranii caطaa'un qaala xadarnaa maca bni cabaas ibnu cabaas ayaan maciisa ayaan xaadirnay jinaazata maymuunata maymuuna duugteedii bisarif meesha la yidhaha aan markaa ku aasaynay janaasadaas ayaan ibnu cabaas la xaadirnay faqaala ibnu cabaas ibnu cabaas waxa uu yidhi haadihi zawjatu nabiyi sal l slam qofkan aan duugayna tani waa xaaskii nebiga fa idaa rafactum haddii aad kor yeeshaan nacshahaa sariirteeda oo meydka uu ku jira hantoosha haddii aad kor u qaadaan falaa tusaczicuuhaa hala dhaqdhaqaaqinina walaa tusalziluuhaa ha gariirinina yani waa isku macno dhow yihiin warfuqu dhimriya oo u tartiibiya fainahu kaana cinda اnabiyi sal l slama tiscun nebiga sagaal naagood ayuu qabay kaana yaqsimu lihamaanin sideed tookadooda ayuu u qaybin jiray walaa yaqsimu liwaaxidatin midna qeybteeda ma sii jirin middaas marka qeybteeda aan la sii jirin sawday ahayd iyada qeybteeda caaishay u hibaysay ayb inta kalena marka nebigu waa u qeybin jiray ayb marka fa inahu kaana cinda اnabiy sal l slam tiscun tou ka rabaa marka nebigu sagaal naagood buu qabay kahrat الnisaa yaa meeshaas marka ku jirto isaga marka sagaal naagaa laguma ciriirinin intuu doono ayuu guursan karay ayb sababkuna waxay tahay culimmada xikan badanay sheegaan waxaa ka mid a dad badan inuu qaraabo la noqdo ou la xidido si dacwadii ay uga kaalmeeyaan dadkaas marka ayb axkaamtiisa dad badan xaasas badan markuu leeyahay waxa uu guriga ku sameeyo iyaga waa soo guurinayaanoo cilmi badan baa laga kororsana hal naag hadday tahay waa iloobi kartaa laakiin hadday badan yihiin wixii axkaama oo guriga uu ku sameeyo iyadaa soo sheegaysa iyaga ayaa marka soo warinayaan intiina marka waa laga helay ayb middaas marka uu tilmaamayana marka waa sawda ayb bacdi riwaayaatba waxay leeyihiin caطaa'da wuxuu yidhi waa safiya ayb marka waa riwaayo marka laga xoog badan yahay ayb qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa saciidu can qataada saciid waa ibn abi caruuba can qataadata can anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama nebigu kaana wuxuu ahaa yaduufu calaa nisaa'ihi naagihiisa ayuu ku wareegi jiray fii leylatin waaxidatin hal habeen walahu tiscu niswatin sagaal naagood ayuuna lahaa وqاla lii khaliifaةu xadaثna يزيid بن زurayc qaala xadaثna سacيid can qataadaةa أna أنسا xadaثahm can النabiي sal اه عl slم qaala xadaثna عaliي بن الxakم alanصaariyu huwa عaliي بن الxakم بn ضabyaan aلأnصاariyu الmarwaزiyu almؤdin ثiqة يgrib أkhraجa xadiiثahu الbخaariyu والنasaaئiyu qال xadaثna أbu cawاanةa whuwa الوضاx بن cabdالlah الyشhكuriyu can raqabةa wahuwa raqabaة bnu masqlة alcabdiyu ثiqaة ma'muun ayb wakaana ymزx أkhraجa xadiiثahu الbukhaariyu وmuslim وabu dawuud والtirmidiyu والنasaaئiyu وbn maajة fi الtafsir ayb can طلxaةa الyaamiyi waa طلxaةa bnu muصrف alyaami ayaa leedaha can saciid bni jubayrin qaal qaala libnu cabaas ibnu cabaas baa wuxuu igu yidhi hal tasawajta ma guursate qultu laa baan idhi maya qaala fatasawaj guurso fa ina khayra haadihi اlummati ummaddan kuwa ugu khayrka badnaa akharuhaa nisaa'an kuwa ugu badan xagga naagaha ayay ahaayeen ugu xaasas badnaa yani wuu ka wadaa nebiga sala اllahu alayh waali wasalam iyo asxaabtiisu dadka iyagaa ugu khayr badan wayna wayna u guur badnaayeen ayb oo way u naaga badnaayeen saasuu leeyahay ayb tarjamaday marka xadiidku way isdaboolayaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man haajara qofkii hijrooday ow camila khayran ama khayr sameeyey litaswiiji imra'atin naag guursashadeeda darteed u sameeyey falahu maa nawaa wuxuu niyeystay buu leeyahay ayb hadduu khayrkiina niyeystay arrinkanna uu niyeystay dhib ma leh lianna abuu dalxa markuu damcay inuu guursado umu sulaym waatay ku xirtay inuu islaamo markaasuu islaamay waana guursaday de islaamkiina waa ku dheefsaday islaamnimadiisiina waa u sugnaatay guurkiisiina waa u sugnaaday ayb qala xadaثna yaxya bnu qazcata qala xadaثna malik can yaxya bni saciidi can muxamed bni ibraahiima bn اlxaariث can calqamata bni waqaas can cumara bni اlkhaطaab radia allahu canhu qaal qaala الnabiyu sal ly slam alcamalu biالniyati camalka wuxuu ku ansaxaa ama laga eegaa niyada wainamaa limri'in qof wuxuu leeyahay maana waa wuxuu niyeystay faman kaanat hijratuhu qofkay hijradiisu tahay ila اllahi warasuulihi fahijratuhu ila اllahi warasuulihi waman kaanat hijratuhu ilaa dunyaa yusiibuhaa aw imra'atin yankixuhaa fahijratuhu ilaa maa haajara ilayhi xadiidkan xadiidkii ugu horeeya soo marnay ayuu ahaa ayb maxalu shaahidkana waman kaanat hijratuhu ilaa dunyaa yusiibuhaa aw imra'atin yankixuhaa meeshaas waay maxalu shaahidka baabu taswiiji اlmucsir اladii macahu اlqur'an wاlislaam baabu taswiiji اlmucsiri ninka mucsirkaa guurintiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisii uu baab yahay mucsirka waa kaan waxba haysanin alladii macahu اlqur'aanu wاlslaam kaasoo marka qur'aan iyo islaam haysto de mucsirka ayuu marka wuxuu ka wadaa nin maal adduunyo aan haysanin way ilaa qur-aan iyo islaam nin haysto mucsir ma aha ee isaga mucsirnimada wuxuu ka wadaa ninka maal adduunyo aan haysanin ee dhankaas ka culus fiihi sahlu bnu sacdi can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam qال xdثna mحamed بن المثنى qال xdثna يحyى huو بن سacيid القطاn qال xdثna إسmاعيiل qال xdثnii qayس can ibni mascuudi radia allahu canhu qaal kunaa naqzuu maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaan la duulaynay laysa lanaa nisaa'un xaal aanan haysanin naago faqulnaa yaa rasuul allah waxaan ku nidhi rasuul allow alaa nastakhsii miyaanan isdhufaanaynin fanahaanaa can daalika waa naga reebay arrintaas waa naga reebay arrintaa marka maxay ku tusee war idinko mucsiriinba aada ahaatiine guursada way oo guurkaa ka teginina tarjamada iyo xadiidkuna meeshaas iska mudaabaqaynayaan ayb meeshaan marka ibnu xajar wuxuu yihi qaala اlkirmaaniyu lam yasuq xadiiثa sahlin hunaa bukhaari fiihi sahl bnu sacdi can الnabiy sal ا l slam xadiidkii ma keenin wuxuu yihi liأnnahu saaqahu qablu wa bacdu اktifaaءa bidikrihi horay iyo gadaalba wuu ka keenaa ayb اktifaaءa bidikrihi ow lأna shaykahu ama wuxuu yihi sheekhiisa lam yarwihi lahu uma ounan warinin fii siyaaqi hadihi tarjama kirmaani marka wuxuu leeyahay maadaama xadiidkan sahal meeshaan uunan ku qorin waxaa laga yaabaa sheekha xadiidkan uu ka wariyey bukhaari isagu inuunan xadiidkan tarjamadan oo kale inuunan ku keenin ayaa laga yaabaa saas darteed buu asna u ishaaray meeshaas marka maxaa ka soo baxayo waxaa ka soo baxayo in wuxuu ka dhigayaa isaga bukhaari caadadiisu inay tahay sheekha uu xadiidka ka warinayo xadiidkaas haddii uunan ku keenin tarjamadiisanoo kale inuu ka tegaayo uu ka dhigaa ee bukhaari marka shuyuukhdiisa taraajimtooda iskuma qaydo isagan ee tarjamada isaga ayaa fiqigiisa iyo maskaxdiisau ka soo bixiyaa marka inay waafaqdo sheekhiisa iyo inaynan waafaqin ma ma ma jirta taas ayb wuxuu yihi marka ayb والثاني بعيد جدا بير فلم أجد من قال إن البخاري يتقيد في تراجم كتابه بما يترجم به مشايخه يعني بابك هذي مشايخdiisu kusoo saaraan oo kusoo saaray haddii kale maya sidaas maahan wax yidhi ma leh بل الذي صرح به الجمهور أن غالب تراجمه من تصرفه فلا وجه لهذه لهذا الاحتمال وqad lahij اlkirmaaniyu bihi fii mawaadica walaysa bishayin meelo badan buu kirmaani sidaanoo kale yidhi warkaasna waxba ma aha ayb kirmaani wuxuu ka mid yahay shuraaxda kitaabkan ayb baabu qowli الrajuli liakhiihi اndur aya awjatii zawjataya shiئta wuxuu baab yahay ninka qowlka qowlkiisa oo walaalkii uu ku dhahaayo fiirso labadeyda xaas midaad doonto xataa anzila laka canhaa aan kaaga dega markaan oo aan kuu furo yanii ninku inuu yidhaha labadeydan xaas mid dooro waa kuu furayaa guurso adiga rawaahu cabduraxmaan rawaahu cabduraxmaan ibnu cawf qال xdثna محمد بن kثير وهو العبدي عن سفyان عن حمayd الطويل qال سمعت أنس بن مالك qاaل qadima cبدالرحمن بن cوف ayaa soo galay فآkhى النبي sلى الله عليه وسلم bynه وbyn سعد بن الربيع الأنصاaري nbigu marka wxuu walaaleeyey isaga iyo سعد بن الربيع وعinda الأنصاaرiيi امرأتاaنi أنصاarigana أgtiisa waxaa ahayd laba naag ayuu qabay facarada calayhi wuu u soo bandhigay an yunaasifahu inuu la qaybsado ahlahu wa maalahu reerihiisa iyo maalkiisa faqaala baaraka allaahu laka allah kuu barakeeyo ayuu yidhi fii ahlika wa maalika ehelkaaga iyo maalkaaga dulluunii cala suuqi suuqay tus tusiya faata suuqa suuqii buu yimid fa rabixa shay-an wou ribxay shay ayuu waxbuu ka ribxay min aqiطin caano qallalan ah iyo wa shay-an min samnin shay subag ah ayuu intuu gediyey ayuu ku ribxay fara'aahu nabiyu sala اllahu alayh wali wasalam nebigaa arkay bacda ayaamin maalmo kadib wa calayhi wadarun isagoo marka dharoob leh isagoo yacni maradiisu uu ku dharooban yahay barafuun ayb iyo wax zacfaraan iyo wax lamida min sufratin oo midab jaallaah ah faqaala mahyam muxuu yahay buu yidhi kan ya cabdiraxmaan faqaala waxa uu yidhi tasawajtu waxaan guursaday ansaariyatan gabar ansaariyad ah qaala famaa suqta maxaad siisay ood meher u siisay qaala wasna nawaatin min dahab laftimireed wax la egoo dahaba qaala awlim walow bishaatin weliima sameey buu yidhi neef areeba ha ahaadee ayb tarjamada iyo xadiidku marka way isku daabaqaynayaan marka ninku inuu labadii saxaas ama saddexdii saxaas inuu yidhaahdo war mid dooro waa kuu furayaa guurso ceeb marka kuma ahan bal waxaa weeyaan iihaar iyo wanaag iyo khayr baabu maa yukrahu min altabatuli wاlkhisaa'i baabu bayaani maa kii cadayntiisii u baab yahay yukrahu la nacaayo min atabatuli nikaaxi in laga go-o ah oo cibaado loo go-go-o wاlkhisaa'i iyo isdhufaanid xaniyaha qofka inuu iska bixiyaba ayb qال xdثna أحمد بن يuنس وهو اليربوعي qال xdثna إبراهيم بن سعد qال أخبرna بن شهاaب أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول رد رsuuل اللhi صلى اه علي وسلم على cثمان بن مdcوuن نبga cثmaan بن مdcuun ayuu ku radiyey oo ku celiyey التabatلa cibaadadii inuu u go-o ou nikaaxi ka go-o walow adina lahu hadduu u idmi lahaa lakhtasaynaa waa isdhufaani lahayn saan ilaahay keliya u caabudno ayb oo yacni shahawaad iyo ladaad adduunya o dhan aan uga tagno ayb laakiin nebigu uu ka reebay qaala xadaثanaa qutaybaة bnu saciidi wa huwa qutaybaة bnu saciid bni jamiil bni طariif abu rajaء albaqlaniyu qaala xadaثanaa jariiru عن إسماعيiل هو إسماعيiل بن أبي khالد عن qayس qاaل qاaل cبداللahi kunaa نغزو mعa رasuuلi الlahi صلى اه عل sلم nebiga maciisa ayaan duulaynay walaysa lanaa شhayء waxna ma aanan haysanin faqulnaa alaa نsتaksي waxaanu ku niri miyaanan isdhufaanaynin fanahaanaa can dalika waa naga reebay ثuma rakhasa lanaa wuxuu noo ruqseeyey an nankixa الmarأaةa bhawb naagta inaan guursanno ilaa ajalin waqti intii ka ah aan guursanno bihawbin aan ku guursanno mara aan siinno yani mutcadii buu noo ruqseeyey wy mutcada oo mutcaduna waxay tahay inuu yidhaahdo ilaa usbuuc ilaa saddex beri ilaa saas in la yidhahdo waqti ayb marka mutcadaas ayuu noo ruqseeyey inaan ku guursanno ثuma qara'a calayna yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimuu طayibaati maa axala allahu lakum aayaddaa ayuu akhriyey ayb marka ibnu mascuud isaga mutcada waxaa la yidhi inay bannaan tahay buu arkayey oo in la nasakhay markii dambe ma aynan soo gaarin isaga laakiin axaadiidteeda waa arki doonnaa waa la nasakhay markii dambe oo waxay ku dembeysay taxriim ayb meeshaan marka culimmadu waxay ku baxhiyeen xayawaanka xaniyaha laga tumaayo ama laga saarayo wuxuu leeyahay wa fiihi ayضا min almafaasidi tacdiibu الnafsi watashwiihi maca idkhaali اdarari اladii qad yufdi ilى اlhalaag wa fiihi ibdaalu macna اrujuuliyati وتغyiiru khalq الlahi وkfr الnicmati لأna khlqa الشhخصi rajula min الnicm الcaظiimة faإida أzaala dalika faqad تashabaha bالmarأaةi واkhtaara الnqص calى الkamaal qaala الqurطubiyu alkhisaaءu dhufaanidu fii غayri bani aadama bani aadamka غayrkiis mamnuucu weeyaan mid la diiday fi اlxayawaani xayawaanka إila limanfacaةi xaasilaة fii dalika ilaa manfaco ku soo xasilayso xayawaankii in la dhufaano ka taطyiibi laxmi hilib badan inuu yeesho kale ow qaطci dararin canhu ama dhibaato laga goynayo mararka qaar adiga bani aadamkaa xataa xubintaada aada intifaacsanayso hadday dhib kugu keento oo haddaan lagaa gooynin jirhkaagii dhanba uu iscunaayo ee markaas in xubintii la gooyaa waa waa waxay noqonaysaa mid bannaan soo maaha haddii xayawaanku marka ilaa in la dhufaano oo xaniyaha laga bixiyo maayo si kale uunan ku caafimaadaynin waa laga bixin karaa haddii ha koro oo hilib badan ha yeesho ha lagu udxiyaysto laysleeyahayna iyaduna waa la yeeli karaa ayuu leeyahay wa qaala الnawawiyu imaamu الnawowi raximah اllah wuxuu yidhi yaxrumu khisaau اlxayawaani xayawaanka dhufaanidiisa xaaraam ah gayri اlma'kuuli muطlaqan xayawaanka aan la cunin hilibkiisa sideedaba in la dhufaano ma bannaana wa ama alma'kuulu midka la cuno fayajuusu fii sagiirihi duuna kabiirihi xayawaanaadka la cuno kuwooda yaryar in la dhufaana waa bannaan tahay kuwa waaweyn maya wamaa adunuhu yadfacu maa dakarahu اlqurطubiyu min ibaaxati dalika fi اlxayawaani اlkabiiri cinda isaalati اdarar xayawaanka weyn xataa haddii dhibaato laga zuulinayo waa la yeeli karaa isaga xataa sidaas qurdubi uu sheegay waay marka ayb ayb wa qaala asbaqu asbaqu bnu اlfaraj weeyaan ayb qaala akhbaranii bnu wahbin can yunusa bni yaziida can ibni shihaabi can abi salamata can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qultu yaa rasuula allah inii rajulu shaabun in dhallinyaro ahaan ahay wa ana akhaafu calaa nafsii nafsadeyda waxaan uga baqayaa alcanata zino walaa ajidu mana helaayo maa atasawaju bihi الnisaaءa naaga waxaan ku guursado fasakata canii waa iga aamusay uma qultu waxaan idhi midla daalika kaagaas oo kale fasakata canii waa iga aamusay uma qultu midla daalika fasakata canii uma qultu midla daalika mar afraad faqaala الnabiyu sal ا l slm ya abaa hurayrata abu hurayrow jafa اlqalamu qalinkii qadarka qoraayey waa qalalay bimaa anta laaqin wuxuu ku qalalay waxa aad adiga tahay mid la kulmaayo waxa aada la kulmayso ayuu ku qalalay wixii kuu qadaran ma gefaysid fakhtasi calaa daalika sidaas isku dhufaan haddaad doonto ow dar ama iska daa wixii adiga kuu qoran ma gefaysid adoo sidaas og ama isdhufaan ama ka tag yani ha isdhufaan inay ka dhigan tahay warkaas marka yani wixii adiga laguu qoray inaad ilmo dhasho iyo waa waa kuu qoran yihiin waa helaysaa mar hadday sidaa tahay iska daawayn ayb ayb xadiidka marka waxaa ku sugan ikhtisaagu ama isdhufaaniddu inay marka yani dhib ay tahay oo xaaraam tahay baabu nikaaxi alabraari baabu nikaaxi alabkaari gabdhaha bikrooyinka guursashadooda caddaynteediibuu u baabiya xukunkaas wqaala bnu abi mulaykata qaala bnu cabaas licaaishata wuxuu ku yidhi lam yankix الnabiyu sal ly slam nebigu ma guursanin bikran gabar hayraka adiga aan ahayn gabar adiga aan ahayn rasuulka ma guursanin manaaqibtaada iyo fadligaagay ka mid tahay qaala xadaanaa ismaaciil bnu cabdillaahi huwa اlweysiyu qaala xadaanii akii can sulaymaana هو بن بلاaل عن هiشhاaم بن cروة عن أبيه عن cاaئشhaةa رaضي الله عنها qاaلت قلت يا رasuuل الله waxaan ihi rasuuل allow أرaأyta bal ii sheeg low نaزلta waadiyan waadi haddaad degtid dooxo وفيihi شhaجaraة geedo ay ku yaalaan qad ukila minhaa laga cunay ووajadta شhajaran geedna aad hesho lam yuukal minhaa aan laga cunin geed marka xooluhu aynan daaqin fii ayihaa kunta turticu baciiraka ratigaaga geedkeed daaji lahayd qaala waxa uu yidhi fi latii lam yurtac minhaa midda aan laga daaqin geedda aan la daaqin aan la taabanin ayaan daajin lahaa tacnii waxay u jeedaa ana rasuula اllahi sal l slam nebiga lam yatasawaj bikran hayrahaa gabar iyada aan ahayn ma uunan guursanin saasi ka wadaa yani way ku faanaysaa marka yani manqabo inay u tahay bay sheegaysaa nacam tarjamadii xadiidkuna marka way isku daabaqaynayaan qaala xadaanaa cubayd bnu ismaaciil huwa alhabaariyu qaala xadaanaa abu usaama can hishaamin can abiihi can caaishaةa qaalat qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali wasalama uriituki waxaa laygu kaa tusay fi lmanaami ru'yaa laygu kaa tusay uriituki araadaan marka waa tii maaha basariyada ahayd maaha waa yacni waxay tahay ru'yadii waa midii ru'yada ahayd xulmiyada midda yacni riyan ku arkay wa uriituki waa mabni lilmajhuul ka hore midka dambena waa mafcuulki araada labadeeda mafcuul marka waa taas ayb amaba uriituki waa laykaa tusayba inay tahay aragtidii caadiga fi lmanaami hurdada dhexdeeda laygu kaa tusay ra-aa haddii marka hamse la geliyo hamsada tacadi bay u keeneen awal hal mafcuulay ku talaabi jirtay hadda maadaama hamse la geliye labay u tallaabeen mafcuulka koowaadna waa tu'daas oo naaibulfaacilka hadda ah ka labaadna waa kacdaas ayb say u kala khaasan yihiin ayuuna u kala hormariyey uriituki fi lmanaami maratayn ayaa la kaa tusay idaa ru'yo laygu kaa tusay idaa rajulun nin waaba isaga oo yaxmiluki uu ku xambaarayo ayb yaxmiluki yacnii uu ku qaadayo ku xambaarayo fii saraqati xariirin maro oo marka yacni xariir ah yuu kugu qaadaya ayb fayaquulu wuxuu dhahayaa haadihi imra'atuka tan xariirtan ku jirto waa waa xaaskaadii naagtaadii weeyaan faakshifhaa waa faydayey maradii baan saa u faydaayey faidaa hiya anti waaba adigaba faaquulu in yakun haada min cindi illaahi yumdihi markaasaan anna waxaan dhahayay tani hadday xag alla ka socoto ilaahay waa tebi doonaayo waa socodsiin doonaa de waa ilaahay waana tebiyey waa socodsiiyo xaasay u noqotay caaisha nebiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi ayb ayb xadiidkanna marka meelo badanuu ku keeni doonaa waxayna ku tusee caa-isho guurkeeda nebiga in inta uunan guursaninba in la tusay xag alle laga tusay ru'yo ahaan lagu tusay ambiyada ru'yadooduna de waa waxyi ayb marka guurka caa-isha xag allah marka uga yimid nebiga sal l slam ayb baabu taswiiji hayibaati haweenka garoobada ah guursashadooda caddaynteediibu u baab yahay in la guuriyo ama la guursadaba wa qaalat umu xabiibata waxay tidhi qaala linnabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu igu yidhi laa tacridna calaya ha iisoo bandhiginina banaatikunna gebdhihiinna inaan guursado walaa akhawaatikunna walaalihiinna ha iisoo bandhiginna ha iisoo bandhiginina oo ma guursan kara ileena adinkii baan idin qabaa gabadhiinna ma guursa kara gabdhihiinna walaalihiinna ma guursa kari hadalkan marka iyo tarjamada say isku mudaabaqaynayan waxay isku mudaabaqaynayaan xaasaskiisa inay gabdho leeyihiin gabdhahaas oo auna nebigu rabin in loo soo bandhigo oo sharcigana yacni aan lo aan yacni inuu guursado sharciguna uu ka manciyey waxay ku tusaysaa inay garoobba ahaayeen xaasaskaas ilay gabdhay wataan soo maaha laa tacridna calaya banaatikuna war gabdhihiina iga daaya ee gabdha hadday leeyihiin dabcan isaga uma aynan dhalin dad kaley usoo dhaleen hadday dad kale usoo dhaleenna maxay noqonayaan ayibaad malkasayn tarjamada baabu taswiiji hayibaad iyo meeshaan diqaa ku jirta in la fahmo nebigu sal l slam wuxuu leeyahy gabdhihiina xaasaskiisii ula hadlaa gabdhihiina ha iisoo bandhiginina oo guurso ha i dhihinina leanna mama guursan karo iyaga marka gabdho ay leeyihiin soo maaha markaas hadday gabdho leeyihiin maxay noqonayeen marka hayibaad ayb qaala xadaanaa abu nucmaan wahuwa moxamed bnu fadlin الsaduusiyu laqabuhu caarim qaala xadaanaa hushaymun qaala xadaanaa sayaar can الshacbiy can jaabir bn cabd illaahi qaal faqulnaa maa nabiy qafalnaa qafalnaa maca الnabiyi sal ly slam nebiga ayaan la soo laabannay min ghaswatin duulaan fatacajaltu waan soo degdegay calaa baciirin lii rati aan leeyahay aniga korkiisa xaal aan saaranahay ratiga oo qatuufin yani socodkiisa oo aada u gaabinayo ayb ayb falaxiqanii raakibun mid gaadiid fuushan ayaa isoo gaaray min khalfii gadaashayda fanakhasa baciirii ratigayga ayuu ku duray bicanazatin ul ayuu ku duray kaanat macahu waa uu watay faاndalaqa baciirii ratigaygii waa tegey kaajwadi maa anta raa'in kaajwadi maa shaykan ugu orod badan oo ugu fiican anta adiguba raa-in mid arkay aad tahay min alibili oo geela ah faida nabiyu sal l slam waaba nebiga ninkaas faqaala waxau yidhi maa yucjiluka maxaa ku dedejinaya qultu waxaan idhi kuntu waxaan ahaa xadiida cahdin mid waqtigiisu uu ku dhowaa bicursin aroos yacnii nin arooskiisu hadda dhow ou ahaa baan ahay anuu aroos ku jiraan baxayba ku raacay adiga qaala waxa uu yidhi nebiga bikran am hayiban gabar miyaad guursatay mase garoob qultu hayibun hiya hayibun naagteedu waa garoob qaala waxa uu yidhi fahallaa jaariyatan gabar yar maxaa u guursan weyse tulaacibuhaa aada la dhedheeshid wa tulaacibuka adigana kula dhedheesho min almulaacabati waay marka ayb qaala waxa uu yidhi falamaa dahabnaa markaan tagnay aan doonnay linadkhula inaan galno qaala waxau yidhi amhiluu sugta xataa tadkhuluu leylan ilaa aada habeen kaad galaysaan amhiluu korta oo sugta xataa tadkhuluu leylan aada gashaan ay cishaaan yacni waqti fiid hore ah likay tamtashida si ay u shallaysato ashacitatu naagta basaasan watastaxidda ay timaha hoose isaga xiirto almugiibatu midda yacnii laga maqan yahay yani midda maqanoo ninkeeda ka maqan markaas ayb tanna waa aadaab meelo kale ku keeni doonaa ayb intan dambe yacnii xilli xoogaa usuga naagihii laga maqnaa say isku isku habeeyaan ayb xalushaahidka marka jaabir garoob ayuu guursaday nebigana markaa garoobkii guursashadeedii ayay ayuu tusaa marka baabu taswiiji athayibaat قال xدثنا آdم قال xدثنا شعبة قال xدثنا محاaرب قال سمعت جابر بن عبداللahi رضي الله عنهma يقول تزوجت waan guursaday buu yihi fqاla lii رasuل الlahi صلى اه علي sلم nبgaa igu yihi ma تزawجta maxaad guursatay faqultu تزawجtu ثayiبا ayaan guursaday garoob ayaan ihi faqاala wuxuu yihi mا laka وللcdاarى ولcاabha mا lka maxaa yacnii lahaantaada ahaaday oo aada uga tegaysaa welilcada adiga iyo maxaa lahaantaada ahaadayo welilcadaara kuwa yacnii gabdhaha ah iyo walicaabihaa ciyaartooda yacni maxaa uga tagtay gabdhaha iyo ciyaartooda saasuu ka wadaan gabdhaha yaryar iyo dheeshooda maxaad uga tagtay walicaabiha marka laacaba yulaacibu mulaacabatan walicaaban mufaacala iyo ficaal ayb labada waa ku imaan karaan waxay ku tusay marka tulaacibuka wa tulaacibuhaa in laga wado ciyaar in laga wado ee aan laga wadin dhareerka laacabaha waxay noqon kartaa waa la dhareertamay soo ma garan macnahaasna marka waa suuragal isaga laftirkiisa ayb fadakartu dalika licamri bni dinaar ayaan u sheegay faqaala camrun samictu jaabira bna cabdillaahi yaquul qaala lii rasuulu llahi sal ly slam hallaa jaariyatan tulaacibuhaa wa tulaacibuka ayb sidaasuu marka yidhi xadiidkanna rasuulka sala اllahu alayh waali wasalam tarjamadii xadiidku marka mudaabaqadoodu waa daahir baabu taswiiji الsigaari min alkibaar gabdhihii yaryaraa u guurintooda min alkibaari dad waaweyn ayuu u baab yahay qaala xadaثanaa cabd لlahi bnu yuusuf wahuwa الtiniisiyu qاaل xadaثna الlayث عan يزيد عan crاaki عan curwaةa أن النaبiya sal اه sلم nebiga khaطba caaئiشhaةa caaئiشha ayuu soo doonay ilىa abi bakrin ayuu ka soo doonay nebiga iyo caaishana de nebigu waa weyn yahay da ahaan marka da-da laga feeriyo aadu uga weyn yahay faqaala lahu abu bakrin abu bakr wuxuu ku yidhi inamaa ana akuuka walaalkaabaan ahay aniga meeshan laftirkeedaa laga qaadanaa tarjamada inamaa ana akuuka yacni walaal walaalkaayoo kalean ahay waa isku da ma ogtahay walaalka marka gabadhiisu maxay noqonay marka aaday uga yaraanee dabcan adiga haddii la qadaro yacni nin in adeerkaa ka soo qabo waa walaalkaa soo maaha gabadhiisa marka in adeerkaa adiga gabadhiisa waa ka weyn tahay dabcan sida haalibkee badan waa ka weyn tahay adiga nin weyn baad noqonay iyadana qof yeeray noqoneen inamaa ana akuuka walaalka ayaan ahay faqaala anta akhii walaalkay baa tahay fii diin illaahi ilaahay diinkiisa iyo muxuu ku darayna wa kitaabihi ah iyo ilaahay kitaabkiisa de inama almu'minuuna ikhwatun soomahan wa hiya lii xalaalun iyadana xalaalay ii tahay yani walaaltinimada aan lagu guursan karin walaalka aan gabadhiisa la guursan karin waa kan nasabkee kula dhashay laakiin midka aad islaamnimada walaalka ku tihiin waa guursan kartaa gabadhiisa saas u sheega tarjamadii xadiidku marka mudaabaqadoodu waa daahir ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ilaa man yankixu wa ayu الnisaaءi khayr ayb halkaan iska joogo in sha bilah towfiiq sal اllah wslm alى nabiyina mxamed